الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد إخواني في الله ما أنت أي تاريخ هجرقو أفر يتمنكي بشي كواد محرم كن أفر بقر صدح يصدنكي waafaqsan sagaalka bisha labiyo tobnaad laba kun iyo koob iyo tobanka in sha allahu tacaala waxaa masaajkeena masjid iimaan ee barakaysan inooga dhici doonta in sha allahu tacaala muxaadaro qayima ciwaankeedu uu yahay istijaabat lmu'min bayna alxilli waalxaram oo in sha allahu tacaala sheekheena sheekh axmediid uu inoo soo jeedin doono inoo faahfaahin doono aynu waxa weeyaan aada uga faa'iidaysano baaraka allahu fiikum waxaan ku soo dhawaynaya iminkana sheekheena falyatafadal sheekh
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله وحده ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh ilaahay inoo suurtogeliyey cibaadadaas iyo camalkaas saalixaynu isugu nimid cibaadaynu ka baxnay mid kalena waa ku jiraa waayo dhegaysiga dikriga iyo xuska alleh waa min alcibaadaat waalacmaali asaalixa mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u mahadnaqayo kadib waxaa mawduuceenna maanta uu yahay istijaabatu lmu'min bayna alxilli waalxaram ruuxa mu'minka ah istijaabada uu ajiibayo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa iyo amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka la isbarbar dhigo yacni bayna alxilli waalxaram marka uu xaramka joogo ee muxrimka uu yahay iyo marka uu joogo xilliga ama dhulka xalaasheed ee xuduudda xaramka ka baxsan ee dhulkiisii uu kusoo gurya noqdo run ahaantii mawduucaas waxa igu dheliyey oo sababtiisa ama daaficiisa uu yahay ruuxa muuminkii dee goobaha uu joogaa waa imaa fi lxilla aw fi lxaram yacni xaramka xuduuddiisu way kooban tahay oo sidaa garanaysaan dee waa makata waalmadiina yacni xaram saddexaad ma jiro xataa bayt ulmaqdis ama masjid ulaqsa dee fadli badan ha yeesho laakiin laysa bixaram laakiin xaramku waa labadaa meelooduun makata waalmadiina ruuxana joogitaankiisu dee ama waa xaramka ama waa xilliga xilliguna waxa uu yahay yacni dhulka xalaasha ah ean xurmada xaramka lahayni dee waa wax alla wixii xuduuddaa xaramka ka baxsan oo arlada ilaahay oo dhana sharqan wa qarban waxa marka dareenkaasi uu ka dhashay runtii fi lxaqiiqa yacni xaramka marka aad tagto ee aada aragto dadka muslimiinta ee isaga yimid min kulli fajin camiiq ee cumrada iyo xajka soo xidhay xaalad baad ku arkaysaa marka nin walba uu dalkiisii kusoo gurya noqdo ee gurigiisii hooye uu yimaadana xaalad kale aad ku arkaysaa marka taasay ka dhalatay inaan cabbiro bal hadda qofka mu'minka ah markuu dhulkaa barakaysan joogo sida istijaabadiisa iyo dhaganuglaantiisa iyo maqalkiisu uu yahay xagga amarka ilaahay iyo amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo marka uu meelahan kala joogo sida istijaabadiisu ay tahay iyo farqiga u dhaxeeya inaynu bal isku miisaanno inu isbarbar dhigno marka waa muqaarana ficliya bayna alistijaabatayni huna wa hunaak waxaynu isbarbar dhigaynaa oynu muqaaranaynaynaa bal markaynu halkan joogno iyo dalkeenna sida aynu ku nahay awaamirta allah iyo awaamirta rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka aynu xaramka joogno ee muxrimiinta aynu nahayna sidaa aynu nahay iyo labadaa xaaladood farqiga u dhaxeeya iyo sida ay habboon tahay ruuxu inuu ku sugnaado fii kulli zamaanin wa makaan xaalad kastuu joogo iyo meel kastuu ku sugan yahay waxa laga rabo inuu ku sugnaado waxaa muxaadaradeennu ay u qaybsami doontaa afar qaybood qaybta hore waa xaqiiqatu listijaabati lilaahi warasuulih yacni ijaabada ama istijaabada ilaahi iyo rasuulkiisa la ajiibayo iyo awaamirta ku soo aroortay iyo sharafta ay leedahay waxaa qaybta labaad ay noqon doontaa almuqaarana alficliya bayna alistijaabatayn bal labada istijaabo waxa weeyaan farqiga u dhaxeeya ruuxa mu'minkii halkan markuu joogo iyo halkaa marka uu joogo waxaynu ku xijisiin doonaa amhilatun waaqiciya wa namaadiju xaya min axwaali saxaabati rasuuli illahi ridwan ullahi calayh tusaalayaal waaqiciya iyo namaadij nool nool oo xayi ah oo aynu ka soo qaadanayno xaaladii asxaabtii nebiga ridwaan ullaahi calayhim iyo sidii istijaabadoodu ay ahayd waxaa ugu dambaysa mawaanicu listijaaba bal waxyaabaha inoo diidaya inaynu allah iyo rasuulkiisa u dhaganuglaano oo markaynu allah iyo rasuulkiisa xukunkooda aynu aragno inaynu qaadanno waxyaabaha inoo diidaya inaga mancinaya ayaa ugu dambayn doonta ayuha alikhwaanu fi اllah awala waqabla kuli shay ina alistijaabata liamri اllahi warasuulihi fi kuli zamani wamakan wa fi kuli sagiirati wakabiira lub اliimaani biاllahi warasuulih wa cimaadu اlcibaada wa hiy alcalaamaةu calى صidqi اliimaani waxaqiiqati اlislaam bal hiya min muqtadayaati اliimaani walawaasimih wa hamaraatihi اlciظaam lida khaaطba allahu caza wajala khayra albariyati bihadihi اlistijaaba walaalayaal in allah iyo rasuulkiisa la ajiibo meel kastoo la joogo iyo xilli kastoo la joogo wax kastana lagu ajiibo wax yar iyo wax weyn oon midna lagu khilaafin waa iimaanka allah iyo rasuulkiisa aynu rumaysannahay dhuuxiisa iyo xaqiiqadiisa weeyi bal waa cimaadu lcibaada tiirka ay cibaadada iyo camalka saalixiiba ku taagan yihi bal hiya alcalaamatu calaa sidqi اliimaani wa xaqiiqati اlislaam bal waxay astaan u tahay iyo calaamad iimaanka runta ah iyo xaqiiqada islaamka bal waxa ay tahay min muqtadayaati اliimaani wa lawaasimih waxyaabaha iimaanku uu keensanayo ee iimaanka saxda ah ee sugan ka laasimaya iyo midhihiisa waaweyn sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala istijaabada wuxuu kula hadloo amar ku siiyey khalqigii arladan soo mara kuwii ugu khayrka badnaa khayru nnaas saxaabatu rasuuli illaah oo imaamkoodii iyo hormoodkoodiina dhex jooga nebi moxamed calayhi afdal salaati wa atamu tasliim faqaala caza min qaa'il yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuul ida dacaakum lima yuxyiikum ilaahay waxa uu yidhi subxaanah kuwa iimaanka laga helayow kuwa allah iyo rasuulkiisaba rumeeyeyow istajiibuu lilaahi walirasuul waxaad ajiibtaan allah iyo rasuulkiisa yeela oo maqla oo u dhaga nuglaada goorma idaa dacaakum limaa yuxyiikum markay idinku yeedhaan wax idin noolaynaya walaalayaal bal u fiirsada waxaa allahu yidhi idaa dacaakum limaa yuxyiikum hunaa waqfa waxaa halkaa laga fahmayaa limaa yuxyiikum nolosha dhabta ah alxayaatu asaciida waalxayaatu طayiba nolosha wanaagsan ee lagu liibaanay waa tee mata aan alla iyo rasuulkiisa lagu ajiibin ee aan lagu aطeecin baah walow amwaal iyo adduun fara badan ba ha la dhaqdee oo ha la haystee mise waa ta ilaah iyo rasuulkiisa lagu adeeco walow adduun iyo amwaal ba yaan la haysanin waxay xaqiiqadu tahay xayaatada dhabta ee qiimaha lihi waa ta ku dhisan cala alistijaabati liamri illahi warasuulih in allah iyo rasuulkiisa la yeelo haadihi hiya alxayaatu alxaqiiqiya nolosha caynkaasihi waatay dareemeen asalafu saalix ridwaan ullaahi calayhim dadkii wanaagsanaa ee hore oo iyagoo xaalad adag ku jira oo adduun iyo amwaal fara badani aanay farahooda ku jirin ayaa haddana yacni qaarkood waxaa laga soo raray inay yidhaahdeen yacni wanaagga iyo nicmadaannu haysanno boqorrada iyo inamadoodu hadday og yihiin way nagu soo duuli lahaayeenoo weeraraabay nagu soo qaadi lahaayeen si ay nooga qaadaan hadda adduun lagu soo duulo iyo wax laga qaado ma haystaan laakiin waa xaqiiqatu liimaan iimaanka dhabtaa ayay fahmeen walaalayaal idan saxaabatu rasuuli illaah waa dadka istijaabada xaqiiq ahaan u fahmay ee ku dhaqmay hadihi alaaya asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi fii tafsiirih markuu fasiraayey waxa uu yidhi idaa dacaakum limaa yuxyiikum waa waصfun laazimun likulli ma daca allahu warasuuluhu ilayh waxa uu yidhi limaa yuxyiikum taas waa wasfi ku sugan oo laazim ku ah wax kastoo allah iyo rasuulkiisu dadka ay ugu baaqaan macnaha wax kastoo ilaahay dadka ugu baaqo fiihi alxayaatu ayiba wax kastoo rasuulkiisu ummadda ugu baaqo fiihi alxayaatu ayiba oo limaa dacaakum limaa yuxyiikum waa wasfun laazim likulli ma daca allahu warasuuluhu ilayh wa bayaanun lifaa'idatihi wa xikmatih waxaanay sii caddaynaysaa arrintaasi yacni istijaabada allah iyo rasuulkiisa la yeelaye la ajiibayo faa'iidada ku jirta iyo xikmadda ku jirta maa hiya alxikma waa linaxyaa xayaatan saciida si aynu nolol wanaagsan ifka ugu helno aakhirana ajri wanaagsan u helno wamaa hiya alfaa'ida faa'idaduse maxay tahay waa alxayaatu ayiba waa nolosha wanaagsan waxa uu sheekhu yidhi isagoo hadalkiisa sii wada faina xayaaةa اlqalbi wاlruuxi bicubuudiyati اllahi tacaala waluzuumi طaacatih wa طaacati rasuulihi cala اdawaam waxa uu yihi waayo nolosha qalbiga iyo ruuxdu waxay ku salaysan tahay ilaahay cibaadadiisa iyo طaacadiisa in la laazimo iyo طaacada rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam hadihi hiya alxayaaةu اlxaqiiqiya aqbil cala aruuxi wastakmil fadaa'ilaha faanta biruuxi laa biljasadi insaanu waa kii shaacirka xakiimkiina lahaa nafta iyo ruuxda intaad soo qaabisho fadaa'isheeda iyo wanaaggeeda dhammaystir oo naftaada huf oo hagaaji oo wanaaji waayo waxaad insaan qiimala ku tahay ruuxda ee jasadka ma aha ruuxdu hadday kaa baxdo waa meydka inaga aas laakiin waxaad magac iyo muuq ku leedahay inta ay ruuxdu kugu jirto idan yani ruuxu yani nolosha dhabtee ruuxda iyo qalbiga wuxuu ka helayaa ida kaana mustajiiban liamri اllahi warasuulih wax alla waxa ilaahay xaggiisa uga yimaada ee samada ka soo degay markuu u dhega nuglaado markaasuu noqonayaa noloshii dhabta ahayd mid helay waatuu cabiray shaacirkii kale markuu yidhi laysa man maata faاstaraaxa bimayitin inama almaytu mayit اlaxyaa'i waxa uhi nin dhintay oo macnaha rafaadki iyo tacabkii adduunyada ka raaxaystoo la aasay kaasi mabuu dhimanoo meyd ma aha laakiin waxau yidhi meydka dhabta ah ee rasmigee dhibaatoo dhammi u soo hoyatay waa mayitl axyaa ka isagoo nooloo dadka dhex tallaabsanaya haddana meyd ah waxaa halkaa aad ka fahmaysaa yacnii mawtku inuu laba mawt yahay mawt uljasad wa mawt aruux ka dhibta badanna waa mawt aruux yacni mowt ljasad in mufaaraqat ljasadi wاlruux naftiiyo jidhku inay kala baxaan oo naftu in intay kaa baxda lagu aaso waa dhimasho dhimashada nooca kale waxa weeyi in yacni qalbiga iyo ruuxda aad ka dhimato adoo qalfoofkaaga iyo jasadkaagii socdo aad tallaabsanayso labada dhimashona ta dhibaatada badani waxa weeyi inaad qalbiga ka dhimato walow jidhka kaba noolow waayo muhiimku waa nolosha qalbiga iyo ruuxda halka ilaahay eegayaana maaha jidhkaaga iyo quruxdaada iyo waxa weeyaan wanaagaaga iyo maalkaad haysato ilaahay eegi maayo laakiin ilaahay halkuu taalacanaya waa qalbiga ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum yacni qaabkiina iyo jidhkiina ilaahay eegi maayo laakiin halka ilaahay uu taalacanaya waa qalbiga halkaasaa la rabaa noloshiisa walidaalik ayaa ay muhiim tahay inaad ogaato insaanku waa min maadatayn laba maado ayuu ka kooban yahay alruuxu waljasad jasadka ama jidhku waxa uu quutaa waa waxa dhulka ka soo baxa biyo iyo baadba ayaad ku nooshahay laakiin ruuxdu waxa ay quudataa waa min waxyi samaa waa samada waxa ka soo degay waxyiga ilaahay daacada iyo dikriga ilaahay ayaa quudka qalbiga iyo ruuxdu u yahay walidaalik ayaa ay muhiim tahay sidaad jidhkaaga ugu dadaalayso eed ugu maydhaso ee dharka wanaagsan ugu xidhayso ee ihtimaamka badan aada u siinayso inaad ruuxda iyo qalbigana ilaaliso oo dadaal iyo ihtimaam fara badan aada siiso nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waa kii lahaa mahalu ladii yadkuru rabbah wاladii laa yadkuru mahalu اlxayi wاlmayit ka ilaahay xusaya iyo allah kaan xusayni waxay ka dhigan yihiin tusaale marka loo soo qaato sidii nin nool iyo nin dhintay waxaad fahmaysaa nolosha dhabti inay tahay markaa bidikri اllahi wa طaacatih ilahay dikrigiisa iyo طaacadiisa ayaa nolosha dhabta ah laga helaa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi اlkariim man camila صaalixa min dakrin aw unha wahuwa muumin falanuxyiyanahu xayaaةa طayibة walanajziyanahum ajrahm biaxsani ma kanuu yacmaluun waxa uu rabbi yidhi subxaanah qofka camal wanaagsan sameeyo isagoo mu'min ah rag iyo dumar kuu doona ha ahaado lab iyo dhadig qofka labadaa wasfi laga helo iimaan iyo camal saalixa falanuxyiyannahu xayaatan طayiba waxaanu adduunyada ku noolaysiin doonaa nolol wanaagsan walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun aakhirana maxaa u yaala camalkii wanaagsanaa ee adduunka uu ku soo sameeyey ayuu abaalkiisii guranaya waa midho wanaagsan oo aakhiro u yaala nolol wanaagga waxa ka kow ah yacni deganaanshaha طumaaniinat اlqalb wainshiraaxu اsadr waraaxat اlqalbi wاlbaal qalbigaaga iyo naftaada iyo laabtaada iyo niyadaadu inay deganaatood habi iska noqoto yani qofku waxaa laga yaaba mar inuu yidhaha iska habi baan ahay marna uu yidhaha werwer iyo walbahaar baan la seexan waayey waxaad ogaataa yacni deganaanshaha rasmiga ah waxaa laga helaa ilaahay dikrigiisa iyo daacadiisa alaa bidikri illaahi taطma'inu اlquluub yacni waxay quluubtu ku xasishaa oo naftu ay ku degtaa waa ilaahay xuskiisa iyo daacadiisa idan nolol wanaagsan waxaa laga helaa waa alistijaaba liamri اllahi warasuulih waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi اlkariim ya ayuha aladiina aamanuu aطiicuu اllaha warasuulah walaa twallow canhu waantum tasmacuun walaa takunuu kaladiina qaaluu samicnaa wahum laa yasmacuun ilaahay wuxuu yidhi jalla shaanuh kuwa muuminiinta ahow allah iyo rasuulkiisa aطeeca oo u dhaganuglaada oo marka lagu yidhaha ilaahay baa sidan yidhi samicnaa waatacnaa dheh hadala ka horkeeni marka lagu yidhaha rasuulkii ilaahay baa sidan yidhi sala allahu alayhi wasalam samicnaa waatacnaa dheh waxa uu rabbi yidhi walaa tawallow canhu hana ka jeedsanina yacni arrinkaa isagee daacada ilaahay iyo daacada rasuulka ha ka jeedsanina wa antum tasmacuun idinkoo maqlaya oo ilaahay kitaabkiisii laydinku dul akhriyayo oo axaadiistii nebiga maqlaya sala allahu alayhi wasalam walaa takunuu kaladiina qaaluu samicnaa wahum laa yasmacuun hana noqonina sidii kuwii yidhi waanu maqalay iyagoon waxba maqlay samicnaa yidhi iyagoon xataa maqalkay maqleen aan ku intifaacin oon waxba ku qabsan cabdiraxmaan naasir asicdi fii tafsiirihi اlqayim waxa uu ku yidhi lama akbara allahu tacaala anahu maca almu'miniin ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka warramay inuu mu'miniinta la jiro oo iyaga macooda wiyuhuu u hiilinayo u nusraynayo amarahum an yaquumuu bimuqtada aliimaan alladii yudrikuuna bihi maciyatah waxa ilaahay amray inay ku qumaan oo la yimaadaan waxa iimaankoodu uu keensanayo ee ay ilaahay hiil iyo hooba kaga helayaan waxa ilaahay ugu nusraynayo iimaankooduna uu keensanayo inay la yimaadaan baa alla u amray oo maxaa alla uu ku yidhi ya ayuha aladiina aamanuu aطiicuu اllaha warasuulah biimtihaali amrihimaa wاjtinaabi nahyihimaa inay markaa wixii allah iyo rasuulkiisu ay amreen ay la yimaadaan wixii ay u diideenna ay isaga tagaan waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi walaa tawallow canhu waxa uu sheekhu yidhi markaa isagoo intaa fasiraaya walaa tawallow canhu ay can hada almri aladii huwa طaacatu اllahi wa طaacatu rasuulih ha ka jeedsanina arrinkaa isaga ah ee ah allah iyo rasuulkiisa inaad adeecdaan wa antum tasmacuun maa yutlaa calaykum min kitaab illaah idinkoo maqlaya waxa dushiina lagu akhriyaya kitaabka allah subxaanahu wa tacaala walaa takunuu kaladiina qaaluu samicnaa wahum laa yasmacuun ay laa taktafuu bimujaradi dacwa alkhaaliya alatii laa xaqiiqata laha ha ku kaaftoomina yacni sheegashada iska madhan ee aan xaqiiqada lahayn fainahaa xaalat laa yardaaha allahu walaa rasuuluh waayo sheegashadaa iska madhan in xaqiiqada lahayni waa xaalad aan allah iyo rasuulkiisu aanay raalli ka ahayn falaysa aliimaanu bitamani walaa bitaxalli waayo iimaanku wax layska yididiisho layska tamaniyo yani layska doondoono ma aha wax laysku qurxiyo oo madaahirta iyo madharka dadka iyo muuqaalka dadkuun ku koobanna ma aha haddaa waa maxay iimaanku walaakinahu maa waqara fi lquluubi wasadaqathu alacmaal laakiin iimaanku waa waxa quluubta dadka ku weynaadee dega acmaashuna ay rumayso ee ay u markhaati kacdo macnaha xaqiiqat liimaan waa waxa qalbiga dega camalkaaguna uu rumeeye uu ka markhaati kaco waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi wma kana lmumini walaa muminaة ida qada allah warasuuluhu amra an yakuna lahm اlkhiyaraة min amrihim wman yacsi اllaha warasuulah faqad dala ضalaala mubiina ilahay wuxuu yihi jala shaأnuh wma kana limumini walaa muminة ay maa صaxa wala اstaqaam ma qumana arrin saxana ma aha oo ruux mu'mina iyo gabadh mu'minada midna uma cunanto uma habboona idaa qada allahu warasuuluhu amraa ilaahay iyo rasuulkiisu arrin markay xukumaan ee ay gooyaan ee la yidhaahdo allah sidaasuu yidhi rasuulkiisiina sidaasuu xukumay alle iyo rasuulkiisu arrin marka ay xukumaan ee ay gooyaan ruux iimaanle uma habboona an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim inay arrinkooda ikhtiyaar iyo kala doorasho inay ka yeeshaan oo ay isweydiiyaan talow ma samaysaa arrintan mise waad iska beddaysaa marba haddii ilaahay xukunkiisa uu yimaado marba haddii ilaahay waxa weeyaan iyo rasuulkiisu ay arrin xukumaan ikhtiyaarba ma lihid waayo mar haddaad addoon ilaahay oo mu'mina a tahay waajibkaagu waa samicnaa wa atacnaa waxa uu rabbi yidhi waman yacsi allaha warasuulah allah iyo rasuulkiisa ruuxa caasiya ee amarkooda u hoggaansami waaya ee ikhtiyaar ka yeeshe wuxuu doonana sameeya wixii hawadiisa khilaafana iska daaya ruuxa caynkaasa faqad dalla dalaalan mubiina kaasi wuxuu hallaabay hallow cad oo aan shaki iyo medmadow lahayn si cad oo badrheedha ayuu u hallaabo u lumay walaalayaal lafdiga mu'min iyo mu'mina waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum cumuumka ay faa'iideynaysana waxaa ku tusinaaya damiiruljamaca u noqdeen lahum la yidhi waayo mu'min waa ism mufradah mu'minana waa mufrad haddana damiir jamaca u noqdo waxaa la yidhi wamaa kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum maxaa loo jamciyey waayo nakiradu hadday siyaaqa nafyiga dhacdo cumuum bay faa'iidaysaa marka maanta mu'min iyo mu'mina waa nakiro maa naafiye aana ka hormarto maa marka waxay caam yeelaysaa jamiica almu'miniina waalmu'minaat sidaa darteed ayaa damiiruljamacuna ugu noqday oo lahum mu'miniinta iyo mu'minaatku dhammaantood meel ay joogaanba uma habboona weeyaan ikhtiyaar inay ka yeeshaan oo marba haddii allah iyo rasuulkiisu arrin ay xukumaan waajibkoodu waa inay yidhaahdaan samicnaa wa atacnaa maqallay yeelayna kuna dhaqaaqnay waxa uu yidhi alimaamu sicdi laa yenbagii walaa yaliiqu man itasafa biliimaan uma habboonoo munaasab uma aha ruux iimaan ku sifoobay ila alisraacu fii mardaati illaahi wa rasuulih ilaa inuu u degdego mooyaane ilaah iyo rasuulkiisa raalli ahaanshahooda waalharabu min sakhati illaahi wa rasuulih iyo inuu ka cararo mooyaane alle iyo rasuulkiisa cadhadooda waimtihaalu amrihimaa waijtinaabu nahyihimaa iyo amarkooda inuu qaato mooyaane waxay diideenna uu ka taga mooye wax kale uma habboona waxa uu sheekhu yidhi fadakara awala asababa almuujiba licadami mucaaradatihi amr allahi warasuulih wa huwa aliimaan marka ugu horraysa allah wuxuu sheegay sababta keensanaysee waajibinaysa ruuxu inaanu ka hor iman ilaahay iyo rasuulkiisu waxay xukumeen waa iimaanka oo ilaahay waxau yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin bal u fiirso yacni waxaa la cabiray sifatu liimaan waxay taasina tahay macnaha waxaa la hormariyey sababtii keensanaysay ruuxani allah iyo rasuulkiisa inaanu ka hor iman oo u dhaga nuglaado oo sababta keensanaysa inaanu ka hor iman oo uu qaata amarkooda waa maxay dee waa aliimaan idan haddaad mu'min tahay waxa weeyaanaa ka hor iman yacni haddaanad se mu'min ahayn dee waad ka hor imanaysaa marka markay ugu yar tahay haddaanu iimaankaagu wada zuulin dee nuqsaan baa ku dhacaysa oo qof iimaankiisii dhaawacmay ayaa tahay marba haddaad ka hor timaaddo ilaah iyo rasuulkiisu waxay xukumeen marka iimaanku ama ha wada zuulo oo mararka qaarkood dee zawaal baa ku dhacaya bilkuliya ama nuqsaani ha ku dhacdo kolba qofka xaaladiisu sidaa ay tahay waxa uu sheekhu yidhi marka uma dakara almaanica min dalika wahuwa atakwiifu biاdalaal addaalli cala alcuquubati waannakaal dabadeed ilaahay wuxuu ugu dambayntii sheegay waxaa qofka ka mancinaya ee ka hor joogsanaya inuu waxa weeyaan ilaah iyo rasuulkiisa ka hor yimaado mukhaalafadaa waxaa u diidayaa la sheegay oo ah yacni cabsigelinta lagu cabsigeliyey baadida iyo dalaalka cuquubadiiyo cadaabku ka dhalanayo oo waxaa lagu gebagabeeyey waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaalan mubiina dee qofka baadi cad hallaabayna ma'aalkiisu waa cadaab ciyaadan biاllah marka ilaahay awalan dakara almuujib uma dakara almaanic muujibkii ayuu horraysiiyey oo ah waxa inagu khasbaya inaynu ilaahay u hoggaansanno waa iimaanka dabadeed wuxuu ku gebagabeeyey waxa inoo diidayey istijaabada oo ah dalaalka waayo ruuxa marka la yidhaahdo dalaalka ayaad ku dhacaysaa haddaad ajiibi weydo arrintaasi waxay ka mancinaysaa inuu ka hor yimaado ilaah iyo rasuulkiisa inamaa kana qawla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna waulaa'ika hum lmuflixuun ilaahay wuxuu yidhi jala shaanuh inamaa kaana qawla almu'miniin yacni dadka mu'miniintaa hadalkoodu wuxuu ahaaday uun wax kalaba maahe macnaha hadalka mu'miniinta munaasabka u ihi waxa uu yahay uun goorma idaa ducuu ila allahi warasuulih marka allah iyo rasuulkiisa loogu yeedho liyaxkuma baynahum si ay u kala xukumaan waa maxay hadalkooda u habbooni an yaquuluu ay qawluhum waa inay yidhaahdaan samicnaa waatacna waa maqalay waanan waateecnay waxau rabbi yidhi waulaa'ika hum lmuflixuun kuwa sifadaa hore laga helay ee allah iyo rasuulkiisa maqlay ee ateecay iyagun baa liibaanay aayadda bilowgeeda waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay inamaa kana qawla almu'miniin yacni waxaa ku jira lafdiga inama waa adawaat alxasri waalqasri la adeegsado yacni luqada carabiga marka la doonayo shayga in shaygaa lagu koobo lagu gaar yeelo macnuhu waxa uu yahay markaa dadka mu'miniinta ah alla iyo rasuulkiisa marka xaggooda loogu yeedho hadalkoodu waa kan uun ee ku kalaba ma aha macnaha wax kale inay yidhaahdaan lama habboone eh munaasabkoodu waxa weeye mar hadday mu'miniin yihiin inay yidhaahdaanu samicna waatacna hadallada kale dee ahlulkitaabka iyo munaafiqiinta iyo gaalada ayaa leh samicnaa wacasaynaa ku yidhi waa ahlulkitaabeyn waanu maqalay dhagaha waanu ka maqalay xubnihiina waanu ka caasinay oo fulin mayno laakiin mu'miniintu iyagu waa samicnaa waatacnaa waananu maqalay waananu ateecno wixii aanu maqalay waanu fulinay aayadda aakhirkeeda ilaahay wuxuu tilmaamay liibaanta dhabtaa inay kuwaasi leeyihiin wa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwaasi iyagunbaa liibaanay idan liibaanta dhabta ah ee xaqiiqada ah waxay ku salaysantahoy ku sugan tahay cala alistijaabati liamri illaahi warasuulih haddii kale khibta wa khasirta yacnii hoog iyo khasaare mooye wanaag meelna kuumuu soo marin waxa uu yidhi asheekh alimaam asicdi إنما كان قول المؤمنين حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء وافق أهواءهم أو خالفها أن يقولوا سمعنا وأطعنا وعو شيخ يدي يعني ذاتك مؤمنين هذا الكود وحيهون حقيقة أهان مؤمنين توكويه الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم ما أكو عفكم كشيكتها waa kuwa iimaankooda ku rumeeyey ee markhaati uga dhigay acmaashooda ee camalka ay qabanayaan ee muuqda uu ka markhaati kacay iimaanka uurkooda ku jira xaqiiqadiisa kuwaas marka allah iyo rasuulkiisa loogu yeedho si ay u kala xukumaan waxa hadalkooda uu yahay uun inay yidhaahdaan samicnaa wa atacnaa waanu maqallo waanu ateecnay waxa isugu mid ah waafaqa ahwaa'ahum aw khaalafahaa xukumkaa ilaahay iyo rasuulkiisa loogu yeedhay ama waxay doonayeen iyo hawadooda ha waafaqo ama ha khilaafe mar walba waxay odhanayaan samicnaa wa atacnaa laakiin sheekadu hadday noqoto waan eegayaa oo wixii waafaqana samicnaa wa atacnaa wixii khilaafana waan ka tegayaa dee kaasi iimaan dhab oo kaamila ma aha waxa uu sheekhu yidhi markaa ay samicnaa xukma allahi warasuulihi waajabnaa man dacaana ilayh yani waxay odhanayaan ilahay rasuulkiisa xukumkoodii waa maqalay waananu ajiibna ciddii noogu yeedho waanu fulinaynaa waatacnaa aacatan taamatan saalimatan min alxaraj waxaananu adeecnay adeecid dhammaystiran oo ka madhan cidhiidhi iyo diiqad yani anakoo ka cidhiidhiyoomayna oo ka diiqadoonana amarka ilaahay ma aqbalayne waxaanu aqbalaynaa annakoo yacni nafis ku ah oo ku degan oo jecel oo kal iyo laabba ka jecel ilaahay xukunkiisa walaalayaal waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliima waxau rabbi yidhi subxaanah falaa warabbik rabbigaa baan ku dhaartay nebi allow laa yu'minuun rumayn maayaan marnaba iimaankoodu kaamil noqon maayo xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum ilaa ay adiga kaaga xukun yimaadaan wax alla wixii dhexdooda dhaca yacni shajara waa wixii ka murga ee ay kala saari waayaan oo waxaa la yidhi inamaa sumiya shajaru shajaran waa liikhtilaafi aqsaani waxaa geedka shajar loogu magacaabay luqada carabeed likhtilaafi aqsaani waa laamihiisa isweydaaranaya isku murgaya isdhexgelaya marka waxaa lagu idlaaqaa fii maa shajara baynahum wax alla wixii dadka dhexdooda ka murga ee ay kala saari waayaan marka allah wuxuu yidhi iimaankoodu dhammaystirmi maayo oo rumayn maayaan ilaa adiga nebi allow ay kaaga xukum yimaadaan wax alla wixii dhexdooda ka murga ee ay kala saari kari waayaan idan shardiga hore ee iimaanku waa in wax alla wixii laysku qabto ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga layskula tago xeer beegti iyo maxaa xeer inoo ahaa iyo qawaaniin iyo dasaatiirta ay basharku dejisteen ma aha waayo taasi waa baatil ilahay iyo rasuulkiisuna raalli kama aha shardiga labaad uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt dabadeed aanay nafahooda ka helin wax cidhiidhi iyo diiqada wixii aad ku kala xukuntay sifada labaad waa maxay wixii aad ku kala xukuntay inay ku qancaan oo kal iyo laabba ay u qaataan waayo qof baa laga yaabaa xukumka inuu ka diiqadoonayuu leeyahy muxuu sidan u noqon waaye laakiin iyagu xukumka iyagoo ku degan oo ku qanacsan ayay qaadanayaan shardiga saddexaad waa maxay wayusallimuu tasliima oo ay hoggaansamaan hogaansan hoggaansamid ama tasliim dhab ah oo aan soo noqosho iyo laabasho lahayn taasina waxa weeyi wixii aad ku kala xukuntay ee qalbi ahaan ay ugu qanceen ilaa ficil ahaanna ay u fuliyaan oo macnaha dee haddaad wixii ku qanacdo oo aada rumayso laakiin aad tidhaahda yeeli maayo ama fulin maayo dee weli waxbaa kaa dhiman oo iimaankaagu halkii la rabay ma gaadhin idan kow waa in wax alla wixii laysku qabto halka loo xukun tegayaa ay noqoto ilaa kitaab illaahi wa sunnati rasuulih laba wixii kaaga soo baxa waa in lagu qanco oon la jeed jeedsan diiqadna aan la dareemin saddex natiijada waa in la fuliyo oon halkaa lagaga dhaqaaqin saddexdaa sifo cidda laga helo ayaa ah dadkii mu'miniintii iimaankoodu dhammaystiraa ee ilaah iyo rasuulkiisuba ay raalli ka ahaayeen ibnu kaiir raximahullah fii tafsiirihi waxau yidhi aayaddaa markuu fasiraayey yuqsimu tacaala binafsihi alkariimati almuqadasa waxa ibnu kaiir uu yidhi ilaahay waxa uu ku dhaartay naftiisii sharafta badnayd ee xumaan iyo naqsi oo dhan ka dahirnayd ee ka hufnayd ayaa alla ku dhaartay oo rabbi waxau yidhi falaa warabbik naftiisii buu ilaahay ku dhaartay waxaanuu ilaahay dhaartaa adag ee culayska badan u maray annahu laa yu'minu axadun xataa yuxakima arasuula fii jamiici alumuur iimaankaasina sidaynu hore usoo tilmaannay dee tafsiil baa ku jira oo qofkii sharcigii ilaahayba hadduu inkiro unu ictiqaadsanaynba dee zawaalkaa iyo nafyigaasi nafyul asli buu noqonayaa oo dee diinta wuu kaga baxayaa laakiin isagoo ku qanacsan oo rumaysan oo aaminsan oo wixii ilaahay rasuulkiisu ay xukumeen yacnii multazim ku ah haddii tanfiidka uunu waxa weeyaan fulin waayo dee waxay noqonaysaa taasina kabiira min kabaa'ir الdunuub wاlmacaasi marka ilaahay wuxuu naftiisa ugu dhaartay inaanu axadna rumaynayn ilaa horta rasuulka uu arrimaha wax walba ilaa rasuulka uga xukun tago oo markuu noolaa dee isaga in layskula tago markuu dhintayna dee sunnadiisiibaa ina dhex taalla iyo kitaabkii loo waxyooday waxa uu yihi markaa famaa xakama bihi fahuwa alxaqu aladii yajibu linqiyaadu lahu baطinan wadaahira waxa uu markaa rasuulku xukumo ee kitaabka iyo sunnada ku sugani waa xaqa ay waajib tahay kal iyo laab kor iyo hoosba in loo hogaansamo oon laga hor iman walihaada qaal sidaa darteed ba allah waxa uu yidhi uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliima idaa xakamuuka yuiicuunaka fii bawaainihim falaa yajiduuna fii anfusihim xaraja mima xakamta bih yacni markay adiga kaa xukun dhigtaaneed kala xukunto waxaad ku xukuntay laabtooda hoose iyo qalbigooda waa kaa ateecayaan oo wax cidhiidhiya naftooda ka heli maayaan wayanqaaduuna lahu fi اdaahiri wاlbaطin kor iyo hoosba waa u hoggaansamayaan oo waa fulinayaan yacni hoostana way kaga qancayaan muuqaalka guudna way ka fulinayaan oo way ku dhaqmayaan wixii aad ku xukuntay fayusalimuuna lidalika tasliima kuliya min gayri mumaanacati walaa mudaafacaةi walaa munaazaca waxay markaa u hoggaansamayaan arrintaa hoggaansan dhammaystiran iyagoon diidayn oo aan ka doodayn oo aan iska deedifaynayn wixii aad ku xukuntay yacni dhinacna iyagoon uga gelgelanayn ayay si dhammaystiran u qaadanayaan walaalayaal nuqdadaas waxaan kaga baxayaa alistijaabatu liamri illaahi warasuulih allah iyo rasuulkiisa in la ajiibo iyo inay ka mid tahay min muqtadayaati aliimaani wa lawaasimih waxyaabaha iimaankeennu uu keensanayo inaynu allah iyo rasuulkiisu waxay xukumaan aynu nidhaahno samicnaa wa aطacnaa waxaan uga gudbayaa faqrada labaad ee sababtii muxaadaradana ahayd waa almuqaarana alficliya bayna xaalati اlmu'mini huna wa hunaak fi اlxilli wاlxarab yacni bal in laysbarbar dhigo ruuxa mu'minka ah xaaladda uu ku sugan yahay xagga istijaabada amarka ilaahay iyo amarka rasuulka marka uu halkan joogo iyo marka uu xaramka joogo sidee xaaladiisu tahay bal in laysbarbar dhigo xaaladda hore waxa ay tahay yacni ruuxa muxrimka ah ee cumro ama xaj xidhay mar alla markaa uu xaramka tago isagoo acmaasha waaweyn gudanaya arkaanulislaamka ka mid ah yacni sida in fara badan aan ku aragnay ruux kastoo muslimina uu arki kara ama uu dareemi karo xaaladdaa xaramka la joogo waa mustajiibun liamri illaahi warasuulih dhinacna inuu uga baxo ma doonayo bidix iyo midigtoona yacni qofku aad buu ugu dhega nugul yahay inuu awaamirta ilaahay qaato iyo tacaalimta islaamka oo wax yar iyo wax weyntoona inaanu ku khilaafin buu ku dadaalaya arrintaa waxaa tusaale u ah waxaa jira ruuxa muxrimka ah waxa la yidhaha maxduuraat alixraam oo markuu cumrada ama xajka xidho wax markii hore aan xaaraan ka ahayn oo xidhashadaa xajka ama cumrada kaga xaaraantinimo baa jira sida salaadaba dee takbiiratulixraamka allahu akbar sow markii hore wax xalaal inoo ahaa xidhashadaa inagagama xaaraantinimoobo hadalkii sheekadii inaad dhaqaaqdo afcaal ajnabika oo salaada aan xidhiir lalahayn inaad samayso waxyaabahaasoo dhamme soo xaaraan kaa noqon maayaan mar alla markaad ka baxdeed salaamo naqsatana sow xalaal kuuma oo iskama hadlaysi kadalika xajkii iyo cumradii waxaa jira wax mar alla markaad xidhato ee aad doonayso camalkaa inaad guda gasho waxyaaba kaa xaaraantinimoobayaa jira waxaa ka mid a lubsulmakhiid dharkii tolliinka ahaa ee jidhkii iyo xubnaha loogu tala galay shaadhkii cumaamadii koofiyaddii shamiiskii surwaalkii yacni dharkii caadiga ahaa ee makhiidkii ama tolmihii ragga waa ka xaaraan dumarku iyagu dharkooda iyo xijaabkooda isaga xidhanayaan cadarkii ama udgoonkii rag iyo dumarba waa ka xaaraan mar haddii muxrimu yuhu xajkii ama cumradii xidhay madaxii inay raggu wax saaraan dumarka waa u caadiye ragga waa ka xaaraan koofiyad ama cumaamad ama wax lamid ah timihii in la xiiro rag iyo dumarba waa ka xaaraan dumarku inay golofiskii gacmaha lagu qarinaayey labada gacmood inay xidhaan ama niqaabkii wejiga ay xidhaan dumarka waa ka xaaraan waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid yihiin min maxduuraat alixraam haddaba ruuxu xaaladaa uu muxrimka yahay waxaad arkaysaa siduu u dadaalaya iyo werwarka haysta ciddii hadday intay ciddi yari ka go'do hadday isagoon uba qasdin ile mararka qaarkood waxbaa kugu dhici kara way falliidhmi kartaa waxaa laga yaabaa biduuni qasdinba inay kaaga dhacdo dhibaatana aanay lahayn mar haddaanad adu iska jarin ciddi yari hadday ka go'do isagoonu qasdayn isagoo ordayu ku imanayaa sheekh ciddi baa iga goodee bal ka waran xajkayga wax ma noqday ama cumradii madaxa isagoo ilowsan hadduu waxa weeyaan labada go ee cadcad ee ixraamkee lagu seexdo waxaa laga yaabaa isagoo isilowsan hadduu madaxii saaro dembiba ka soo gaadhi maayo dee isma oga laakiin inuu ku yidhaha bal ka waran sheekh madaxii baan asturay anoon is ogeyn yacni waxyaabahaas oo kale waxaa laga ya waxaad ka yaabaysaa qofkii siduu ugu warwarayo ee uu doonayo inaanu intaa in looga mukhaalafo alla iman rag iyo dumarna waa ka sameeyihi haddaba arrinta noocaasihi waa wax lagu farxo yacni ruuxu wixii laga xarimay xaalatulixraam inuu iska ilaaliyo waa arrin fiican oo dee lagu farxayo oo kula yaabi mayno laakiin bar warwarka noocaas ee xaaladdaa uu muxrimka yahay haystaa marka uu ixraamkii ka baxee camalka uu soo dhammaysto ee gurigiisii uu ku soo noqdo warwarka noocaasi ma haysta mise dan iyo muraadkama leh waxay xaqiiqadu tahay ilaa man raxima allah yacni cid ilaahay u naxariisato dee uu waafajiye mooyaane laakiin kaiirun min annaas waxaa laga yaabaa inaanay waxa weeye u aaba yeelin acmaashooda iyo afcaashooda dan iyo muraad inaanay ka gelin baa laga yaabaa waxaa suurtowda qofka markaad ku tidhaahdo nebigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam qasu shawaarib wacfu lixa shaarubaha gaagaabiya garhkana sii daayo oo ha taabanina ayaa nebigu yidhi calayhi afضal الsalaatu wasalaam markaad ku tidhaahdo waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo maxaa ka macnaa waxa weeyaan garhkan haddaan xiro iyo haddaan dayso mushkilo ma leh markaad ku tidhaahdo nebigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ma asfala min alkacbayni min alizaari fafi الnaar yacni guntiga waa xagga ragga maaha dumarka wixii kuraamaha hoos uga dhacaa waa fi naar oo waa lagugu cadaabaya waxaa laga yaabaa inuu ku yidhahdo waxba macno male dhibaato male haddaba arrinta isweydiinta le waxay tahay markaad muxrimka ahaydeed halkaa joogtay maxaad u odhan weyday ciddi la gooyaa maxay macno leedahay ciddiyaha jarina sheekh waan iska jaraya waxa mushkilo male maxaad u odhan weyday madax yaroo la asturay muxuu xajkayga yeelaya koofiyad baan iskaga xarmanaya aan iska xidhnaanaya maxaad u odhan weyday waman shamiiskaygiiba ku xajo kan iyo kan ba ilaahayba abuuray macno ma leh isagu ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaa kagama cabsanaysid oo kama baqanaysid wixii ilaahay ku amray haddaad khilaafto inaad dembaabto sow taa ka baqan maysid dee ilaaha aada halkaa kaga cabsanayseed ku caabudayso miyaanay habboonayn halkanna inaad kaga cabsato ood ku caabuddo arrinta noocaasa waxaa la mid ah muqaaranada bayna alxilli waalxaram fii ramadaan wagayriha waxaa laga yaabaa qofku bisha ramadaan inuu ku dadaalo inuu masaajidka galo inuu cibaadaysto inaanay taraawiixdu dhaafin baa laga yaabaa laakiin mar alla marka ramadaan ay baxdo ee ciidulfitrida la tukado markaa inuu masaajiddii macasalaameeyaa laga yaaba oo dib aan uu soo dayan macnaha ruuxu inuu rabadaanta dadaalo waa arrin munaasab ah oo wax lagu ceebeeye ma aha waana wakti dee acmaasha iyo cibaadaadka iyo ajrigooda la libinlaabayo oo fadli badan laakiin waxaa ceeba inaanu ilaahay aqoonsan oo aanu garan rabadaan mooyaane wakti kale waayo allaha uu ramadaan caabudayo shawaal waa inuu caabudo oo bil walba uu caabudo waayo ilaahay waa ka meel walba lagu caabudo wakti walbana la caabudo fii kulli makaan meelaad joogta iyo wakti kastaba ilaahay waa inaad caabuddo walaalayaal arrinta noocaasa waxayna tusinaysaa farqiga u dhaxeeya bayna alistijaabatayni hunaa wa hunaak farqiga u dhaxeeya istijaabada qofku siduu ilaahay iyo rasuulkiisa ugu dhagan nugul yahay halkan iyo halkaa ayaa dareemaysa oo halkaa walilaahi alxamdu waana wax lagu farxe eh yacni ruuxii intaa in leego mukhaalafaa wuu iska ilaalinaya adigaa arkaya qof walba uu warwaraya uu cabsanaya sheekhow sidan ka waran sidanaa dhacdee bal ka waran qof walba uu warwaraya laakiin waxaad moodaa marka halkaa la isugu yimaado qofkii in fasax la siiyey waxaa doonta samee waajibkuna wuxuu ahaa sida halkaa loo warwarayay ilaahay loogu dhaga nugul yahay halkanna in loogu warwaro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhaga nuglaado nabigu sal اllahu alayhi wasalam xadiidka musnadka iyo sunankaba ku sugan ee abu dar uu warinayo waxaa abu dar rasuulku uu ku yidhi salى اllahu alayhi wasalam itaqi اllaha xayumaa kunta waatbic sayi'aةa alxasanata tamxuhaa sheekhu lalbani xadiidka waa taxsiiniyey nebigu salى اllahu alayhi wasalam abu dar wuxuu ku yidhi itaqi اllaha xayumaa kunta abu darow meel kastood joogto iyo xilli kastood joogto ilaahay ka cabso waxay culimmada luqadu ay yidhaahdaan xayumaa darfu zamaanna way noqotaa darfu makaanna way noqotaa waxay faa'iideynaysaa markaa cumuumu alamkinati waalasmina inay meel walba iyo wakti walba caam yeesho macnuhu markaa wuxuu noqonayaa itaqi illaah abu darow ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabso xayumaa kunta meel kastood joogto sawaan fi lxilli aw fi lxaram iyo wakti kastood joogto sawaan fii ramadaan aw fii shawaal macnaha xilli kastood joogto iyo meel kastood joogto ilaahay kaga cabso halkaa ilaahay ku caabud ha noqonin mid ilaahay waktiyada gaarkood yani waktiyada qaarkooduun garto oo caabuda laakiin wakti walba ilaahay garo oo caabud ha noqonin mid ilaahay subxaanahu wa tacaala meelaha qaarkoodun ku caabuda laakiin meel walood joogto allah ku caabud oo kaga cabso walaalayaal waxaynu waxoogaa ka tilmaamaynaa nuqdada saddexaad oo ah amhila waaqiciya wanamaadij xaya min istijaabati asaxaaba liamri illahi wa rasuulih tusaalayaal iyo amhilo aynu ka soo qaadanayno saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim sida ilaah iyo rasuulkiisa ugu dhaga nuglaayeen ee markaaba ay amarka u qaadanayeen yacni in yarna dib umay dhigayne isla waktigaa ayay fulinayeen carabtii hore fii wakti ljaahiliya zamankii jaahiliyada ee qabla alislaam khamrada way cabi jireen kamaa nashrabu alma'a wallaban sidaynu biyaha iyo caanaha iyo sharaabku caadada uu inoogu yahay maanta ayay carabtii hore khamrada u cabi jireen oo khamrada u ahayd fajaءa alislaam faaslama man aslama min alcarab walaa zaaluu calaa caadatihim fii shurbi اlkhamr marka islaamkii markuu yimid yacni ciddii carab ka islaamtay way islaameen iyagoo weli caadadoodii khamri cabista baaqi ku ah oon ka zuulin ilaahay xikmaddiisana waxaa ka mid a marka uu sharciga jidaynayo altadaruj waاta'ni in yacni si tallaabo tallaabo ah oo tadriijiya oo kala dambaysa in axkaamta shareicada ilaahay u soo dejiyo ayaa xikmada ilaahay keensatay wahuwa axkamu alxaakimiin mar keliya dufcatan waaxida jamiicu alaxkaam ilaahay ma soo dejin markaas yacni khamradii fii awali lislaam lama xarimin yacni waxay islaameen iyagoo khamradoodii sidoodii u cabbayo on weli la xaaraam yeelin xataa tarabow cala alcaqiidati asaafiya aliimaaniya ilaa ay ku barbaareen oy ku raboobeen caqiidadii islaamkee saafiga ahayd iyo iimaankii dhabta ahaa waayo waxaa loo bislaynayaa si markay caqiidadoodi iyo iimaankoodu u dhismo ay axkaamtii shareicadii camaliga ahaydna ay u qaadan karaan laakiin iyadoon iimaankoodiiba la dhisin markiiba haddii takaaliif la saari lahaa oo axkaamta la soo dejin lahaa dee way ku adkaan lahayd inay fuliyaan laakiin xikmadda ilaahay baa keensatay horta iimaankooda iyo caqiidadooda in la dhiso oon markiiba khamrada la xarimin khamradu markaa waxay ahayd fii awali اlamri shay ka mida sharaabkooda iyo cabbitaankooda yacni maalinlahee joogtada ah ee sidaynu biyaha u cabno loo cabo ayay khamradu ka mid ahayd dabeed maraaxishii lagu xarimayey khamradu waxay soo martay saddex marxaladood almarxalaة اlأuulى waxay ahayd marxalaة الtacriid alatii yantabihu laha alcuqalaa marxaladda sarbeebta yacni lama tasriixin xaaraannimadeeda laakiin waa loo sarbeebo si waxa weeyaan aan toos ahayn oo dadban ayaa loo dareensiiyey xurmadeeda laakiin sarbeebtaasi waa arrin dadka cuqaladu ay ku sii baraarugayaan oo ay u sii diyaar garoobayaan yacni hordhac iyo muqadimo fiicanna u ah taxriimka iman doona marka marxaladaa hore tacriidku waxay ahayd hadalku allahu yidhi yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa waxaa allahu yidhi subxaanah waxay ku weydiinayaa nebi allow khamrada iyo khamaarka ayaa xukunkiisa ay ku weydiinayaan waxaadse ku tidhaahdaa waxa ku sugan fiihimaa ismun kabiir dembi weyn iyo dhibaato weyn baa ku sugan fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas dadkana waxtar bay u leeyihin oo dee khamaarka iyo waxyaabaha la midka ah marka ay sameeyaan waxaa laga yaabaa qofka uu xogaa maal ama dheef adduunyo inay usoo hoyato marka waxaa la tilmaamay waxoogaa dheef iyo habe ku jirta siday u arkayaan laakiin fiihimaa ismun kabiir dembi weyn inay leedahay markaasaa waxaa lagu gebagabeeyey wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa laakiin dhibaatadooda ayaa dheeftooda ka weyn oo macnaha waxtarka yaree ku jiree adduunyada dembiga ka dhalanaya if iyo aakhiraba ayaa ka weyn oo ka culus waxaa loo tilmaamoo la dareensiiyey in dhibaatadooda iyo dheeftooda dhibaatadooda ay badan tahay laakiin weli lama go'aamin oo waa xaaraan maqtaca lama odhan lama goyn weli laakiin waxaa la ishcaariyoo la dareensiiyey in dhibkiiyo dheefta dhibaatadu ay badan tahay qawaacidda sharciga islaamku ku dhisan yahayna waxaa ka mid ah shayga dhibaatadiisa iyo madaradiisa ama mafsadada ku jirtaa ay ka xoog badan tahay yacnii dheefta ku jirta ama maslaxada ku jirtaa dee inuu xaaraan yahay oo shareicadu waxaa loo soo dejiyey limasaalix alanaam khalqiga dantooda iyo waxtarkooda ayaa ilaahay sharcigiisa usoo dejiyey idan waxyaabaha layna amray ama inoo bannaan ama waa maslaxa maxda ama maslaxa raajixa yacni ama waa dheef iyo maslaxo badhax tiran oo dhibaataba ma leh ama waxoogaa dhiba qofku haba dareemee dheefta iyo waxtarka ku jira ayaa ka weyn dhibaatadooda marka marxaladdaasi waxay ahayd marxalad la dareensiiyey waxani wax hagaagsan inaanu ahayn oo qofka caqligali wuxuu garanaya uma bacda dalik marxaladdaa hore ee tacriibka ee loo bandhigay un wixii dhib iyo dheef ku jira waxaa ku xigtay marxalaةu taxriimi اlkhamri fii waqti الsalaaة duuna غayriha min alawqaat marxaladii khamrada la xarimay xilliga salaada la tukanayo awqaadda kale laakiin mubaaxay u ahayd oo allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu الsalaaةa waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun yani salaaddii ha u soo dhowaanina idinkoo sikhraansan oo khamro cabbay ilaa aada garanaysaan waxaad leedihiin macnaha ilaa miyirkiinna iyo maankiinu idiin soo noqonayo salaad ha usoo dhowaanina oo dee qof sikraansan oo miyirkiisi uu maqan yahay salaadi ka ansixi mayso xaaladaasina waxay ahayd xaalad tii hore ka soo dhow oo ah in khamradii yani mar xillina la xarimay xillina la xalaaleeyey macnaha awqaaddii salaadaha mar haddii la xarimay khamre in la cabo dee waktiyada ka horeeye salaada usoo dhowna qofkii waa ka dheeraanaya si uu salaadii usoo galo isagoo aan sikraansanayn oo wax kala garanaya marxaladaasina waxay ahayd marxalad loo soo bislaynayo xaaraannimada nihaa'igaee kama dambaysta ah waayo ruuxii hadduu ka caado yeesho awqaadda qaarkood inuu ka fogaado hadhow waa u sahlan tahay in la yidhaahdo fii jamiici alawqaad ka dheerow bacda dalik jaءat almarxalaة alxaasima alatii xurimat fiiha alkhamru cala aliطlaaq fii kuli zamani wa makaan labadaa marxaladood ee muqadimadii hordhaca ahaa kadib waxaa timid marxaladii kama dambaysta ahayd ee khamrada la xarimay yani xilli kasta iyo goob kasta iyo meel kastoo la joogo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaam rijisu min camali shayطaani fاjtanibuuh lacalakum tuflixuun inama yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawata wاlbagضaa fi اlkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri اllahi wacan الصalaaة fahal antum muntahuun ilaahay subxaanahu wa tacaala fii bidaayati alaaya iyadoo mu'miniinta iimaanka lagula hadlayo ayaa ilaahay wuxuu tilmaamay yacni khamradii iyo muxaramaad kale inay yihiin min camali shayطaan waxaanuu ilaahay amray in laga dheeraado fajtanibuuh si aada u liibaantaan dabeed ilaahay waxa uu yidhi shayطaan waxa uu doonayaa inuu colaad iyo cadaawad idinku dhex dhigo khamrada iyo khamaarka oo ilaahay xuskiisa iyo salaadana uu idinkaga hor joogsado ee fahal antum muntahuun ma ka hadhaysaan haadihi alkelima waqcigii halkay saxaabada kaga dhacday maxaad u malaynaysaan halkee inay ka gaadhin yacni waa kelmad yacni meel aada iyo aada u fog qalbigooda ka taabatoo ka gaadhay khamradii sida sharaabka u ahayd ee caadada u ahayd haadihi alkelima markii allahu ku yidhi fahal antum muntahuun ma ka hadhaysaan yacni macnuhu waa ka hadha oo ka reebtooma waa taxriim nihaa'i ah waxay mar keliya ku dhawaaqeen intahaynaa yaa rabbanaa rabbigayow waanu ka hadhnay oo dibna loogu arki maayo waa istijaabatun caajila liamri illaahi wa rasuulih daqiiqad dib umay dhigin markiiba way ajiibeen yeelay bay yidhaahdeen oo ka hadhnay khamro imaamu lbukhaari saxiixiisa wuxuu ku soo saaray xadiidu anas wuxuu yidhi anas kuntu saaqiya alqawmi fii manzili abi alxa guriga abi alxa ayaa gacan yaraan ahaa buu yidhi oo dadka aan ku waraabinaya khamrada oo sida sharaabka dadka loogu shushubo ayaan ugu shushubayey buu yidhi wa kaana khamruhum yowmaidin alfadiiq khamraday maalintaa cabayeena waa nooca alfadiiq oo waa nooc laga farsameeyo oo timirta iyo cinabkaiyo waxyaabaha la midka laga sameeyo waxau idhi markaa khamradooduna noocaasay ahayd waxaanan ahaa buu leeyahay anas guriga abi alxa ayaan dadka khamrada ugu shushubayey faamara rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama munaadiyan yunaadii alaa ina alkhamra qad xurimat waxau idhi markaa rasuulku mar alla markay aayaddaasi kusoo degtay fahal antum muntahuun ayaa rasuulku ninuu amray inuu dadkii u dhawaaqo oo idhaa war hooyaay khamradii waa la xarimay ka hadha wuxuu yidhi mar alla markii abu alxa uu maqlay faqaala lii abu alxa ukhruj faahriqha wuxuu yidhi abu alxa war anasow baxo yacni khamrada weelkan ay ku jirto qaado dibadday nagaga soo daadi fakharajtu faahraqtuha wuxuu yidhi waan baxayoo bannaankaan ku soo daadiyey hadalba kama taagna xataa intaan dhammeeya ma aha bannaankaan ku soo daadiyey buu yidhi nin walbana gurigiisii intuu dib ugu laabtay ayaa weelkay khamradu ku jirtay bannaanka uu ku soo daadiyey wuxuu yidhi anas fajarat fii sikaki lmadiina madiina sakadaheegiiyo waddooyinkii madiina ayay khamradii sida daadka u qulqushay u yaacday allahu akbar waxay ka turjumaysaa heerka ay u taagnaa istijaabadii saxaabadu ridwaan ullaahi calayh yacni siday u ajiibeen ilaahay iyo rasuulkiisa amarkoodii waxaad maanta bal isbarbar dhigtaa istijaabadaa saxaabada khamrada oo sida biyaha u ahayd markii ka hadha la yidhi siday u ajiibeenee markiiba ay bannaanka ugu daadiyeen iyo dadkayna maantu xaaraanta ay ku jiraan marka ka hadha la yidhaahdo waxa ay ku jawaabaan bal isbarbar dhiga maanta ninka sigaarka cabbaya markaad tidhaa war waa xaaraana iskaga hadh muxuu ka odhanaya xabadda afka ku jirtana intuu tuuro baakidhkana uu kala jeexo ma daadinaya mise wuxuu ka odhanayaa war iska daa yaa xarimay waa xalaale muxuu kuugu jawaabaya yani xaqiiqadu waxay tahay baakidkaa yar ayaa kala qiimo badanaya ilaahay amarkiisa aad u sheegayso naftiisii buu gubayaa diintiisiina wuu duminaya waa baabi'inaya waayo sigaarku waa xaaraan waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam yacni muhimaadkii loo soo saaray waxaa ka mida kama fi lqur'aan yuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'is inuu wixii ayibaad ee wanaagsan ee dadka manfaca ugu jirto dadka u xalaaleeyo wixii khabaa'isee xunxunna uu ka xarimo wax allo wixii dhibaato iyo dadka darar u ihi waa khabiis sigaarku maanta qofka cabbaya dhibaatada uu ku hayo lama qiyaasi karo gaalada soo samaysaa baakirka dushiisa maxay ku soo qoraan ya wolon taxdiir soo maaha digniin bay kusoo qoraan hadda gaalkii sameeyey wuu garanayaa dhibaatada uu leeyahay haddana dee gaaladu waa xooloo kalo inum ilaa kala nacaam iyagoo waxa weeyaan samaynaya oo dadkii usoo waaridaya oo usoo diraya ayay haddana leeyihiin waa khatare iska ilaali muu iska badaayo hadduu khatar iyo muxuu samaynaya iyagu dee waa xooloo diin mala waa gaal laakiin balka muslimka ah ee naftiisii gubaya eeg isagoo og dhibaatada uu caafimaadkiisa ku hayo xaaraannimadiisa waxaa kaaga filan nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaamu lbukhaari saxiixa uu kusoo saaray min xadiidi lmugiira ibni shucba yani waxa uu lahaa wakana yanhaa can qiila waqaala wakasrati su'aal waidaacati almaal nebigu waxyaabaha uu reebee xaaraanta waxaa ka mid a qiila waqaalada su-aasha maalaa yacnigan faa'iidada ku jirin idaacat lmaal maalkoo la dayaco idaacat lmaal culimmadu waxay ku tilmaamaan xoolaha inaad ku bixiso waxaan manfaca iyo nafci kuu lahayn haddii laguu diiday inaad xoolahan ilaahay ku siiyey illa waa maalkii ilaahay waxaan waxtar ku ahayn inaad ku bixiso haddii laguu diiday bal qofka xoolihiisii ku bixinaya dhibaatadiisa ka warran maaha waxtar wax isaga waxyeelaya oo dilaya oo wadnihiisa iyo qalbigiisa iyo naftiisa sunku ah maxaad u malaynaysa yacni toonta iyo basasha xalaasha ah ayaa la yidhi qofka soo cunaa uu nebigu yidhi falyactazilna walyactazil masaajidana yacni urta ay basash iyo toontu leeyihiin darteed ayaa nebigu yidhi qofkii soo cunaa yuu masaajidadayada u soo dhowaan ilaa urtaasi ay ka ba'ayso hadda waa xalaal laakiin urtooda ayaa ayaa dee waxa weeyaan ur adagoo kariiha oo qofku dhibsanaya ayay leeyihin bal ka warran kanna xaaraannimadiisa waxa ku biirtay yacnii urta iyo qarhmuunka iyo raa'ixada xun ee uu leeyahay ee laga yaabo qofka ku ag sujuudsani uu ka helaayo yacni waa dhibaato soo maaha rasuulkuna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ina almalaa'ika tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam waxay malaa'igtu dhibsataa waxay bani aadamku dhibsadaan masaajidaduna waa goobaha ay malaa'ikatu raxmaan isugu imanayso idan yacni waxaad isbarbar dhigtaa un maanta qofka la yidhaha war sigaarku waa xaaraana iska daa mawqifka uu qaadanayo iyo mawqifka saxaabadii ay qaateen sekadihii madiine ayay khamradii sida daadka u qulqushay u yaacday jaadkaa la mid a oo xaaraannimadiisa iyo dhibaatada ku jirtaa ay dadka caqligale u muuqato walow cilmiba yaanu lahaani dhaqaalihii buu dhibaato ku yahay caafimaadkii buu dhibaato ku yahay yacnii maanta dhakhtarada dadka xanuunada maskaxdu ay ku dhacaan la geeyo boqol kiiba sagaashan waxyaabaha la xaqiijiyo waxaa ka mid ah yacni dadkan isku buuqa ee la xidho ee wada hadla yacni qofka isla hadalka uu ku dhaco ama xanuunka waalida in fara badan oo ka mid ah waa dadka garaabada iyo qaadka dul fadhiya bil markuu ka xidhnaado waxaa la arkaya isagoo iska fareesho dabiiciyo noloshii caadiga ahayd kusoo noqday berri haddana hadduu qaadkii dib ugu noqdo kolaygii halkiibuu ka miisaya isagoo faraha iskula hadlaya la arkaya idan yacni qaadka sigaarka yacni waxyaabaha balwadaha xunxun ee xaaraanta ah ruuxa muuminkii marka loo sheego ee la yidhaahdo waar iska daa waa in mawqifkiisu uu noqdo mawqifkii muuminiintii hore samicnaa wa aطacnaa waa inuu yidhaahdo almithaal الthaani tusaalaha labaad ee ka mida tusaalayaasha daliilka u ah siday saxaabadu ugu dhega nuglaayeen amarka ilaah iyo amarka rasuulka waa qadiyaة اlxijaab qadiyadii yani xijaabka aayaddii xijaabku markay soo degtay aayaة اlaxzaab yudniina calayhina min jalaabiibihina dumarkii saxaabada mawqifkoodu siduu ahaa أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث أم سلمة أنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية أبو داود وحو سننتي سكسو صار حديث أم سلمة إني تري مركي سودك هذا الكو الله ليدنين عليهن من جلابيبهن هذه الآية مركي سودك ee haweenka la amray inay xijaabtaan oo jalaabiibta ay jidhkooda huwiyaan haadihi alaaya markay soo degtay waxay umu salama tidhi kharaja nisaau lansaar haweenkii ansaareed bannaankay u soo baxeen iyadoo xijaaban oo kaana calaa ru'uusihina alghirbaan min alaksiya iyadoo aad mooddo madaxa inuu tuka kaga taagan yahay yacni xijaabka madow ee ay xidheen dartii yani tukayaal inay madaxyada kaga taagan yihiin aad haweenkii moodo asheekh alcalaama cabdilmuxsin alcabaad xafidahu llah sharxiisa sunani abi daawuud markuu sharxaya xadiidkan wuxuu yidhi wاlmaqsuudu min dalik anahuna baadarna ilaa taktiyati ru'uusihina wawujuuhihin waxaa taa looga jeedaa kaana calaa ru'uusihina alghirbaan inay haweenkii saxaabadu u degdegeen markiiba inay madax iyo mijo iyo wejiyadoodiiba qariyeen oo ay xijaabteen oo ay astureen xataa sirna ilaa ay noqdeen kaana calaa ru'uusihina alghirbaan sidii wax madaxa tuka kaga taagan yihi waxa uu sheekhu yidhi yacni min xayثu اllawn walawn اlghirbaan aswad walawn اlkhumr alatii kanat calayhina kadalik macnaha waxaa looga jeedaa kaana calaa ru'uusihina alghirbaan waxa weeyaan buu yidhi waa xagga midabka iyo lownka waayo tukaha midabkiisu waa maxay de waa aswad wuu madow yahay soo maaha xijaabyada ay xidheenna waa madoobaayeen waxaa lagaga shabahayaa xagga midabka iyo madowga laakiin sheekhu waxau yidhi walaa yalzamu an yakuuna alxijaabu aswad laakiin sida dadka qaarkood fahmeen maaha laazim oo arrintaa laga fahmi maayo inay waajib tahay xijaabku inuu madoobaado waxba taasi laazim ma aha midabkuu doonuu noqon karaa madow ama caddaan ama midab kale waxaa shardigahun anlaa yakuuna ziinatan fii nafsih xijaabka ay gabadha muslimadii xidhanaysaa inaanu waxa weeyaan naf ahaantiisa qurux lahayn oo macnaha wax indhaha ajaanibta iyo ragga soo jiidanaya waa inaanu ahayn laakiin midab iska abiici oo caadiya midabku doona ha noqdee midab caadi oon ziino lahayn waa inuu noqdo waayo gabadha lama rabo muslimadii markay banaanka u baxdo ragga muslimiintaa inay fitno iyo fasaad ay sabab ugu noqoto oo iyadu dembigeeda iyo intay hadlaysayba hadhow qiyaamaha ay dhabarka u ridato taanu lama rabo walaalayaal huna almuqaarana bayna nisaa'ina alyawm wa haulaai niswa waxaynu isbarbar dhigaynaa oo aynu muqaaranaynaynaa bal haweenka maanta xaalkoodu siduu yahay marka xijaabka loogu yeedho ee aayadda xijaabka loo akriyo mawqifkay qaataan waa maxay haweenkii saxaabadase aayaddaasi markay soo degtay mawqifkoodu muxuu ahaa mawqifkii saxaabada waa arkaynaa laakiin haweenka maanta muuminaadkee jiraa talow mawqifkii saxaabada ma qaadanayaan oo kuwa xijaabka ilaahay waafajiyey waa alxamdu lilaah oo waa wax ilaahay loogu mahadnaqee laakiin inta aan xijaabani talow arrinkaa ma u dhaga nuglaanayaan oo ma qaadanayaan waxaa la gudboon oo munaasab u ah hadday yihiin haween muuminaad ah oo ilaahay iyo rasuulkiisaba rumaysan inay xijaabka u dhaga nuglaadaan oo jidhkooda ay qariyaan oo madax iyo mijaba xijaab ay dam ku siiyaan oy noqdaan haween halkaa markay marayaan la yidhaahdo waa haweenkii muuminaadka caariyaad inaanay noqon kuwo qaawan ama dharkooda uu khafiif yahay laakiin waa inay noqdaan muxajabaad xijaabkii islaamka iyo hugii islaamku ka muuqdo walaalayaal waxaad moodaa in muxaadaradii waxoogaa yani laa ba'sa bihi uu harhsan yahay waxaynu amhiladii maraynaa mihaalkii labaad ilaa lix tusaale ayaanan ka soo diyaariyo saxaabada rasuulka si aynu wax ugu qaadanno faqradii kale mawaaniculistijaabana maynaan gaadhin laakiin sida aan arkaya wakhtiga wuu dheeraaday waxaana habboon khayru lkalaami maa qalla wadalla waxaan markaa majliskeenna maanta ku soo gaabsanaynaa qadarka aynu qaadannay ilaahayna subxaanahu wa tacaala aynaga yeelo min aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah laakiin majliska labaad ee muxaadaradan iyo mawaaniculistijaaba aynu ku dhammaystirayno wuxuu noqon doonaa biidn اllahi tabaaraka wa tacaala masjidka salaax اdiin ee hotel mansuur waxa weeyaan xagga waqooyiga ka xiga iskuolka sideed iyo tobanka may agtiisa masaajidka haddii ilaahayna gaadhsiiyo jumcada dambe isagaynu ku qaadan doonaa dhammaystirka majliskan waa masjidka salaax اdiin wafq allah اljamiic lima yuxib wayarda wsala اllahuma wslm عalى nabiyina muxamed wعalى alih وصaxbih وslm walxamdu lilah